الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين shal waxaanu soo qaadanay maslatu ru'ya ilaahay in la arkayo ayaynu ka soo hadalnay waxaanaynu u qaybinay masaladaasi inay qaybana la isku waafaqsan yahay qaybana la isku khilaafsan yahay ilaahay adduunyada in lagu arkayo xaalkeedu muxuu yahay ru'yat اllahi fi اdunya waa mustaxiil ma dhacayso ayb ilaahay in lagu arkayo arasaadka maalinta qiyaama ya ayb arasaadka maalinta qiyaama mu'miniinta oo keliya inaan la arkin baa tiri moogta ha carasaadka ama mowqifka qiyaame waxaa la yidhi mu'miniintoo keliya ayaa arkaya qolkaasaa xoog badan maxaa kaloo la yidhi munaafiqiinta iyo mu'miniinta yacni dadka mu'miniinta muuqaalka ka sheeganaya ee muslimiinta ah hoosta kii gaalnimada ka aaminsanaa iyo kii daahira wa batina mu'minka ka ahaa labaduba arkaya laakiin gaalkii gaalka ahaa isagoo arkimaa sidana waa la yidhi qolka saddexaad ya gaal iyo muslim iyo munaafiq intuba mowqifka ayib haddii jannada la galo iyada muxuu noqonaya xaalkeeda waa mu'miniintoo keliya ayib sidee haddaba la isku waafajinayaa qowlkaa watanu tilmaano qowlka odhanaya mowqifka gaalada munaafiqiinta ah iyo mu'miniintu inay arkayaan ama xitaa gaalada kale waataynu tilmaanay adilo in loo daliishaday adila loo daliishaday khaasatan munaafiqiinta qowlkooda waa xoog badan yihi sidee la isu waafajinaya iyo adilada kale ee mu'miniinta ku qayli waxaanu ka hadlaynaa qolada sugaysa ru'yadaa sugaysa waa jawaab fiican lakiin jawaabtan doolina nifaaq waa kii gaalnimada ahaa hadal kama taagan waayo nifaaqan kale camaliga ah wuxuu gelaya isagu dadka muslimiinta ah almacaasigi buu ka mid yahay lakiin nifaaqan hadda ka hadlayna waa kii gaalnimada culimadaas shalay maynaan sheegin dabcan lakiin haddaynu min baabi faaida ay usoo dhacdaan xasuustay waxay ku jamcinayaan waxa ay leeyihiin nusuusta ku qaydaysa mu'miniinta waa xaaladda jannada la geli xaaladda jannada ay galaan ilaahay waxa weeye aragtida la arkaya waa nicmo lahum maa yashaa'uuna fiiha waladayna masiid liladiina axsanu alxusna wa ziyaada eegitaanka ilaahay ilaahay ay eegayaan waa eegitaan naxariiseed oo nicmo iyo fadli iyo gallaba ilahayna eegitaanka isagu eegayaana waa nin noocaas ama kan munaafiqiinta ku saabsan isagu kaa laba mid ah waa nadar muxaasaba xisaab iyo canaan iyo citaab iyo wamaa ilaa dalik aan naxariis aanay ku sugnayn sidaas ayay nusuusta ku jamciyeen ayib masalada ku saabsan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilahay ma arka hay ibn cabaas qalbiguu ku qayday ayib caaishana waxay tiri qofka sheegtaa been buu sheegay laakiin ma ka soo baxaysa saxaabadu inay isku khilaafeen haddii ibnu cabaas ee saxiixa uu ku qayday bifu'aadihi biqalbihi maxaa laga fahmaya tii indhaha inaanu sugin bicaynayi ra'sihi inaanu sugin baa laga fahmaya caaishana waa ta ay diiday ay leedahay qofka sheegtaa been buu sheegay idan maxaa ka soo baxay inaan khilaaf waxa weeye saxaabada dhexdeeda ka taagnayn laakiin culimadii dambe ayaa ibnu cabaas waxay ka fahmeen riwaayaat mutlaqa oo waxa weeye uu itlaaqayo ama la itlaaqay ayay ka fahmeen inay tii isha tahay sidaa ogeed bay isha sugeen laakiin taxqiiqu waxa uu yahay khilaaf muctabara saxaabada iguma dhexay masalada noocaasa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam labadiisa indhood inaanu ilaahay ku arkin ayaa taxqiiqu yahay adilada loo daliishaday ay muctasiladu u daliishadeen ilahay inaan la arkayn waxaa ka mid a qowluhu tacaala lan taraan oo ay yidhaahdeen qaabkay u daliishadeen qolyo inaa dhahay lan tutaabiida faa'ideynaysaa idan waxaa soo gelaya mustaqbalkii ilaahay inaan la arkayn xataa waktiga jannada la gelay laakiin daliilkaas maxaa lagaga jawaabay
ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم فحقول لك جواب يا في قول الله جل وعلا معنى قالوا يعني لا يمكن تلمامي ان انا يتمنيه الموت هذا واحد على شيء انا ما يرانا يا اعماش رمض ان انا يتمنيه سنو خلا واحد على شيء ونادى يا مالك ليقضي عليك liyaqdi calayna rabbu lan tutaabiid ma faa'iideyso sida saxiixa ah taabiid faa'iideyn mayso waa jawaabu taa waa lagu khilaafsany ayib lan taraani maxaa kaloo lagaga jawaabay aayadda lafteeda ha haye see usugaysa haye sidii nebi nuux ina bni min ahli markuu lahaa la yidhi inahu ca- inahu laysa min ahlik inahu camalun hayru saalix loolama hadal oo lama odhan inii laa ura ama maxaad su-aasha i weydiinaysaa lama odhan taa lafteeda wax laga fahmayaa sugid la sugaya ha waxaa kaloo ka mid ah ilaahay wuxuu uhi unduru ila aljabal fain istaqara makaanahu fasawfa taraan falama tajallaa rabbuhu liljabal ilaahay hadduu isu isu istusay waxa weeye buurkii oo jamaal nabiy llaahi muusa inuu istusaana waa min baabi awla waa uga sii mudanta wamaa culliqa bimumkin fahuwa mumkin wujuh badan baan sheegay jamiil halkan aayad baa lagu sheegay saa'ilkana wuxuu leeyahy laa tudrikuhu alabsaar ilaahay aragyadu ma haleelaan wa huwa yudriku alabsaar maxaa lagaga jawaabaya kole aanu ma sheegin si aanu hadalku usii badan laakiin waa daliil ay soo daliishadeen qolada diidaysa ilaahay inaan la arkayn maxaynu kaga jawaabayna weji cusub baynu eegina suna haye ya fi dunya waa lay idraagu waa alixaafa yacni waa ru'yatun maca ixaafa waa aragti welibana la koobay hadda quraxdoo kale ama samadoo kale ama dhulkoo kale waynu aragnaa soo maha laakiin maynu wada koobayna hadda caadadaa waynu wada arkayna laakiin ru'yadaasi waa maca alixaafa dhinacyadeedoo dhan iyo bilow iyo dhammaad waa midaynu ku ogaanayna lakiin allah subxaana wa tacaala ru'yada la arkayaa ixaafo la wada koobayaa ma wehelso diidmada taa la diiday nafyu lakhasi yastalzimu nafya alacam qaacidadaasaa ku sugan shaygii khaaska ahaa haddii la diido kii caamka ahaa in la sugayaynu ka faa'iidaysanayno nin baa wuxuu ku yidhi usnada hiliba maanta ii qaat afartan kun ama konton kun waxaa tihi kuuma hayee waslad ku heli maayo waslad ku heli maayo muxuu ka fahmaya inaad haaf barisa ama baasta ama wax ka sokeeya aad u qaadayso soo ma saasuu ka fahmaya laakiin haddii aad uga diidayso waxbaba kuma hayo ama waxba ku siin maayo jawaab kalay leedahay laakiin haddii uu diiday kii khaaska ahaa waxaa laga fahmayaa kii caamka ahaa oo ah in qofkaasi uu xun helayo ayaa laga fahmaya nafyu lakhas ystalzim wujuud alacam wujuud alacam yani shay khaas oo quyuudla haddii la diido waxaa laga fahmayaa caamkii haddii quyuudda laga waayo inuu waxa weeye joogo ayaa laga fahmaya idan waxaan leenahay daliilkaa way daliishadeen laakiin daliilkaa laftiisa ayaa waxaynu ka faa'iidaysanaynaa inuu iyaga cagsi ku yahay oo iyaga daliil uu ku yahay labada jawaaboodna waa sax in la yidhaahdo laa tudrikuhu alabsaar fi dunya adduunyada ayaa looga jeedaa sida bacdu salaf ay ku macneeyeen ama jawaabtaa kale aynu aynu ku sheegnay oo ixaabama la diidan yahay hal yura allahu fi lmanaan su-aasha kale waxay tahay ilaahay ma lagu arkaya manaan manaan masaladaas bacdu ahli cilmi khilaaf bay geliyaan oo waxay yidhaahdeen ilaahay in manaan lagu arkaa waa bannaan tahay laakiin sawaabka iyo saxiixu waxa uu yahay yaqabatan wa manaaman ilaahay midna inaan la arkayn ilaahay midna inaan la arkayn ayaa sawaabkiiya ya haa fi dunya aakhira janna haddii la tago iyadu xaqiiqa loo arkaya ishkaal ma laha الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحين قدم بيسي شيخ وحاول ونعلم وأن أغانينا أما وأن أغنها أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ما أمر ونهى ما نهي إلا المستطيع شيء أودي ميانا للفعل فعل يو الترك تجتن وأن الله إله وأنه إلهي لم يجبر مخصب أحدا أحد على معصية معصيكم مخصب ولا ولا ضره ومن إبجل إلى ترك طاعة طاعة كتغنا إلهي كما درقين وكما خصبين قال الله تعالى إلهي وحول لا يكلف الله إلهي ما كلفه نفسا نفنا إلا وسعها وحي أي أولي سمويا طبعا لا يكلف الله نفسا هل قد سيكتب توصلي إلا وسعها من رصد يا النسخة إلا سعتها يا حبون أنا قوي قمقم لا يكلف الله نفسا ilaahay nafna ma kalifo sida sheikhu uu wato sidaa maaha ee ilaa wuscaha waa la kalifaya laakiin wixii awoodeeda abaa lagu kalifaya inay la socoto aad bay muhim u tahay wa qaala allahu tacaala ilaahay waxaa uu yihi fattaquu allaha ilaahay ka cabsada ma istatactum inta aada awoodeysan wa qaala allahu tacaala ilaahay waxaa uu yihi alyawma maanta tujza waa la abaalmarinayaa kullu nafsin naf dhammaanteed bima kasabat wixii ay kasbatay ayaa lagu abaalmarinaya laa dulma dulmi ma ahaanin alyawma maanta fadalla waxa uu ina tusiyey adilada lasoo lasoo sheegay calaa ana lilcabdi addoonka inay u sugnaato ficlan ficil inuu u sugnaaday wa kasban shaqana inay u sugnaatay ayaa laga faa'iidaysanaya adiladaas yujza waa lagu abaalmarinayaa calaa xusnihi kasbigiisa iyo ficilkiisa kiisa wanaagsan yani calaa xusni ficlihi ficilkiisa wanaagsan bihawaabi abaalmarin wa calaa sayi'ihi ficilkiisa xunna bilciqaabi ciqaab ayaa lagu abaalmarinaya wa huwa ficilkaas waaqicun waa mid dhacaya biqadaa'i illaahi wa qadarihi buu ku dhacay qadaaya qadar ma isku mid baan saa kala duwan yihi waa kala macna muxuu yahay kala macnaas qadarku waa asaabiq waa cilmu llahi asaabiq wamaa kutiba fi lawxi lmaxfuud ayib qadaaduna waa dhicitaanka ama fulitaanka uu fulayo ayaa la yidhahda ayib masaladan waxa ay tahay waa tan shalay soo tilmaanay inaan dib u dhiganayno ahlusunna waljamaaca masaladan laba qolo ayay dhexdhexaad u yihiin sideedaba waa ogsoon tihiin diinta islaamku adyaanta inay dhex u tahay ahlusunna waljamaacana firaqda muslimiinta ayay dhex u yihiin masaa'il badan oo waxa weeye ayay dhex ugu yihiin baabu sifaad wataynu soo tilmaanay wasat bayna almushabbiha waalmumathila wa bayna almucaqila iyo kuwa lamidka baabu alqadar waxay dhex u yihiin bayna aljabriya wa bayna alqadariya labadaa qolo oo labaduba masalada ku talax jiray alqadariya waa qolada waxa weeye qadarka diidan qadarkana waa kanu soo sheegnay afar martabadood inuu leeyahy cilmu lkitaabati mawlana mashii'atuhu khalqun wahuwa iijaadu wa takwiinu afartaa xaalo ayay diidan yihiin waana laba nooc qadariyadu qolo hulaad la yidhaahdo algulaatu minhum oo iyagu waxay diidan yihin maraatibta dhammaanteed way diideen iyagu waxay diideen cilmigii ilaahay bay diideen cilmigii ilaahay hadday diideen soo min baabi awlaa maaha inta kale inay diidaan cilmigii ilaahay ee shaamilka ahaa ee uu ku ogaanayo wixii koonkan ka dhacay ayay diideen oo ilaahay ma oga bay yidhahdeen wixii kownka ka dhacay dee innaguna waxaynu soo sheegnay in ilaahay cilmi loo sugo waxa uu ilaahay uu sii og yahay in lawxul maxfuudka lagu diiwaangeliyo baynu soo sheegnay idan haddii cilmigii la diido kitaabadiina meesha way ka baxaysa qoladaas hullaag bay ahaayeen wayna dhammaadeen xilligii dambe oo waxa weeye waa la waayey oo madhabtaasi way dhammaatay culimmaduna way isku waafaqeen inay gaala yihiin oo imaamu shaafici waxa uu yihi khaasimuuhum bilcilmi cilmiga ha lagula doodo qadariyada haddii ay sugaan haddii ay cilmiga sugaan xusimu waa laga qaalib noqon haddii ay cilmiga sugi waayaanna kafaru waa gaaloobay laakiin qolada hullaada ah xilliyadii dambe way iska dhammaadeen waxaa soo hadhay qolada kale oo iyagu diidan labada xaalee dambe cilmi iyo kitaabo waa sugeen waa muctasilada wey cilmiga ilaahay shaamilkaa waa sugaya oo ilaahay uu og yahay wax kastoo koonkan ka dhacaya inuu sii og yahay way sugeen looxul maxfuudka in lagu diiwaangeliyeyna way sugeen laakiin waxay diideen mashiicadii iyo khalqigii cumuumkiisa ayay diideen yacni wax kasta oo koonkan ka dhacayo ilaahay inuu doonay ama inuu abuuray bay diideen taana waxa ay ka istisnoodeen markaynu leenahay way diideen may wada diideen laakiin waxa ay diideen waa ficilada addoommadu ay samaynayaan waxay leeyihiin ilaahay ma doonina addoonkaa doonay ilaahay ma abuurin ee addoonkaa abuurtay bay leeyihin saasay ku tageen waa muctasilada caqiidada noocaasa ayay aamineen ahlu sunnana waa ku khilaafeen masalada noocaas taana waxaa ku kalifay waxay doonayaan ilaahay inay ka nasahaan in xumaanta loo nisbay oo haddii la yidhahdo wax kastoo koonkan ka dhacaya ilaahay baa doonay oo waxa weeye mashiicadiisa iyo iraadadiisa iyo khalqigiisa ayay ku dhacaysa waxay leeyihiin waxaa ka dhalanaysa ilaahay inuu doonay xumaanta iyo macaasida manayna kala soocin doonitaanka kii kowniga ah ilaahay inuu doono kownka inay ka dhacdo iyo inuu jeclaado oo uu jeclaysto labadaasaanay kala soocin kadibna waxay isku dayeen iyagoo ilaahay ka ilaalinaya inuu doono ama jeclaysto macaasida iyo xumaanta ayay waxay yidhaahdeen ilaahay ma doonin mana aboonin saasay ku tageen waxayna kusii camimeen ficilkii addoonka ka ka soo fulayey ayay ku camimeen oo waxa weeye wada gaadhsiiyeen sidaas ayaa waxay leeyihiin qadariyadu ay leeyihiin laakiin macno xun baa ka dhashay intay waxa weeye ka baqayeen ilaahay xumaan inay u nisbeeyaan ayaa waxay ku dhaceen mid ka sii xun oo haddii ay waxa weeye iska ilaalinayeen ilaahay macaasida dhacaysa inuu doonay taa ay ka fogaanayeen waxay ku dhaceen kownkan inuu ka dhacayo waxaanu ilaahay doonin oo ilaahay in loo awood sheegtay oo la khasbay ayaa waxa weeye ka dhalanaysa taasina mid sahlan maaha sida awgeed waa tii waxa weeye saaxib ibnu cabaas ninkii madaxda ahaa iyadoo uu la fadhiyo abuu isxaaq alisraayiil oo culimmadii ashaacirada ka mid ah aimmadii shaaficiyadana ka mid ah ayaa waxaa soo galay cabduljabaar alhamdani nin la yidhaahdo oo a'imadii muctasilada ka mida kadibna markuu sidaa usoo galay oo shiikha indhaha ka qaado ayuu wuxuu yihi subxaana man tanazaha can ilfaxshaa subxaana man tanazaha can ilfaxshaa waxaa la moodayaa inuu de ilaahay xusayo oo u tasbiixsanayo laakiin ujeedu keley shiikhuu doonayaa inuu sii sardeeda u naqdiyo shiikhan abu isxaaq subxaana man tanazaha can ilfaxshaa xumaan waxaa ka nasahnaaday ilaahay xumaanta ka nasahnaaday oo bimacnaa ilaahay waxa weeye aan doonayn xumaanta waa sidii ahlusunna waljamaca ay qabaan subxaana man tanazaha can ilfaxshaa shiikh inta uu fahmay ayaa wuxuu ugu jawaabay subxaana man laa yaqacu fii mulkihi ila maa yuriid waxaa xumaan ka nasahan ilaah waxa weeye kownkiisan aanay ka dhacayn wax uu doono mooyaane wax kale aanay ka dhacay ayaa xumaan ka nasahan waa jawaabi jawaabi kadibna hoos buu usii dhaadhacay cabduljabaar alhamdani waxa uu yihi أيشاء ربنا أن يعصى وإلهي ما وحو الدنيا إلا عاصيه هدي لا يلوح كسوقه كدعيا معاصي يا طاعات لبدا الإلهي بعد دوني ومشيئة سبيل الإله أيشاء ربنا أن يعصى ما وحو الدنيا إلا عاصيه وإشكال كلو شيخي بهو جوابه وحاولي أن يعصى ربنا قهرا وهذا ما إلهي بخصب لغو عاصيه ma ilaahay baa wuxuu doonayaa inaan la caasiyin kadibna khasab lagu caasiyaya sanduri taasna waa ka booday kadibna su-aal kale uu uga sii boodo waxa uu yihi ara'ayta in manacanii alhudaa waxakama calaya biradaa aaxsana ilaya am asaa ilaahay sida aad sheegaysaan wax kastoo koonkan ka dhacaya haddii uu doonay oo xitaa ficillada aan samaynayo isagu uu doonay oo uu abuuray haddii hanuunka uu ii diido halaagna uu igu xukumo ma wanaag buu ii sameeyey mise xumaan buu ii sameeyey shiikhii baa u jawaabo waxa uu in kaana manacaka maa huwa laka faqad asaa wain kaana manacaka maa huwa lahu fadalika fadl llahi yuutiihi man yashaa haddii waxaad leedahay uu kuu diidayna xumaanku kuu sameey wuxuu iska leeyahay hadduu kuu diidayna fadalika fadl llahi yuutiihi man yashaa taasi waa fadligii ilahay oo ciddu doono ilahay siiye faburika ninka cabduljabaar ahaa waa la aamusay yacni fidrada saliimka ah ayaa xitaa keensanaysa in waxa weeye ilaahay loo sugo wax kastoo koonkan ka dhacaya inuu ilaahay doono sidaa awgeed alfaada jamiilka ah ee taxaawi caqliyadiisa ku isticmaalo waatay ka mid ahay غلبت مشيئته المشيئات كلها دونيتان كسوحو كغالب نوري دونيتان نبقونا أيو كغالب أحيابها قولك نوعا سحمانتي سكتوصة يوحا كمدا عمرو بن عبيد أو أئمة معتزلة كمدا أيا وحا أيمي من أعرابي وهشي سكالوت سوى حلقة سفرية ثم يقول الشيخ واحد يقول عيسى هشيدين إلهي سوعي ادعو الله أن يردها علي هشي قال له إلهي نوي سوعي يقول دعي عمرو بن عبيد باب بلادين الدعي نكي أعراب جهنا ويرى ومقلب وحاول إلهي نكا هشي سبا كلمت منادا دون إن يلمت ما دون وأيو وح نوعا سكراء إلهي مضر وحونا سن ما إلهي دوني ما يهشي إن يلمت ilaahayow ninkaa hashiisu waa lunto manaadan doonayn inay lunto ee ilaahayow u soo xel ninkii acraabigaaba intuu ka dhaqaasheey bu ducadaada ma doonaye awal waxaan kuugu yimi hashaan oo filanaya ducadaada inay igu soo noqoto ilaahay aad ii baryayso laakiin hadda waan ka quusto baash waa sii fogaan sababtoo ah haddii waxa weeye ilaahay uu doonayay inaanay lumin oo ay luntay haddana waxaa ka baqaya ilaahay inuu doono inay soo noqoto ay soo noqon soona ducadaada uma baahna ducadaada uma baahna nin acraabiya oo jaahila ayuu ah qolada qadariyaa la yidhahdaa qolada labaad jabriyaa la yidhaahdaa iyagu cagsigay ku tageen oo waxay leeyihiin afcaasha ibnu aadamku uu samaynayo waa afcaaluu ku khasbayn uu ku khasbayn wax mashiica iyo doonitaantoona malaha doonitaanna ma laha khiyaar ikhtiyaarna uma laha waa ficlu ku khasbayn waa sidii waxa weeye qofkii shalalka qabay xubnihiisu ay iska dhaqdhaqaaqayeen ama murtacishka ahaa ka noocaas oo kale awey ee qacmihiisu ay iska waxa weeye ruxmayeen ee aan doonayn qacmihiisa inuu dhaqdhaqaajiyo iska dhaqdhaqaajiy iska dhaqdhaqaaqiyey waa noocaas oo kale wax mashiicana male taasina waa baatil weeye oo iyagu cagsi waxay ku yihiin qolada kale oo iyagu waxay sugeen ficil bay u sugeen addoonkii ilaahay waxay u sugeen addoonku ficilka uu samaynayo inuu doonayo oo uu abuurayo taa waa sugeen laakiin way ku talax tageen oo addoonkiibay u diideen mashiico iyo ikhtiyaar inuu leeyahy doonna waxay ka soo qaadeen ficilkiisa inuu ku khasban yahay oo ilaahay uu ku abuurayo ficilkiisa wax doonitaanana aanu lahayn taasina nusuus badan bay khilaafsanta oo waxaynu ogsoonna allah subxaanahu wa tacaala inuu u sugay addoonka mashiica inuu u sugay afcaal in loo sugay ilahay wuxu uhi wamaa tashaa-uuna إلا أن يشاء الله دوني ميسان إلا إلهي أدونه يعني آيضا مشيئة وحي أسكتها الضمان لكن وحي تلمانتي دونيتان كيس إنه كحرين هاي دونيتان كعلي oo waxa weeye shaygaa uu doonaya inuu sameeyo ilaahay haddaanu doonin inaanu ahaanayn ayuu ilaahay tilmaamay sidaasaana ahlusunna waljamaca ay qabaan addoonku inuu mashiico leeyahy ficilna uu leeyahy laakiin ficilkaas uu yahay khalqi ilaahay iyo abuur ilaahay inuu yahay sida alla uu tilmaamay wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay waa ka idin abuuray iyo wamaa tacmaluun ay wa camalakum iyo camalkiina ama waladii tacmaluuna iyo waxa aad samaynaysaa iyo adilada badan ee tilmaamaysa ficilada addoommadu ay samaynayaan inay yihiin makhluuq inay yihiin laakiin mashiicadaas waxay taabicu tahay mashiicada ilaahay bay taabicu tahay doonitaanka ilaahay ayay taabicu tahay waa kii lahaa ninkii jabriga ah asbaxtu munfacila lima yakhtaaruhu minii faficlii kulluhu taacaat asbaxtu munfacilan waxaan noqday mid iska samaynaya limaa yakhtaaruuhu waxa ilaahay uu doonay ee uu doorto minii aniga xaggayda fa ficlii kulluhu aacaat sidaa awgeed afcaasha aan samaynaya dhammaantood waa aacaatki waayo ilaahay baa doona anigu wax awoodaya mashiicaha kuma lihi qoladaasna jabriya la yidhaahdaa waa qolo iyaguna aada iyo aada u lumay qolaa dhex isjiri dhexdhexaadsada ahlu sunnaha waynu sheegnay dhexdhexaadkooda nimanka ashaacirada la yidhaahdo ayaa iyagu waxay isku dayeen muctasilada iyo jabriyada inay dhexdhexaadsadaan waxay sugeen wax kasbi la yidhaahdo oo waxay yidhahdeen afcaasha addoonku uu samaynayo waa khalqi ilaah wa kasbun min alcibaad addoonkuna waa kasbanay kasabkaas ayaa la yidhi macneeya macnayaal aad u badan bay isugu khilaafeen ilaa bacdu ahli lcilmi oo iyaga ka mid a shaacirada ay yidhaahdeen kasbigaa shaaciradu sheegaysaa mid la fahmayama qolaa waxay yidhaahdeen ficilka ilaahay baa abuuraya laakiin addoonku saamayn buu ku leeyay saamayntaasina waa tilmaanta ficilkaasi yeelanaya maalan galmadii waa ficil somaa addoonku uu samaynayo ficilka noocaasa waa khalqi ilaahay ilaahay baa abuuray ilaahay baa doonay laakiin addoonku wuxuu awood u leeyahay inuu ficilkaas tilmaantiisa iyo qaabka loo samaynayo inuu waxaa weeye ayuu saamayn ku leeyahay maalan hadduu xaaskiisii loo xalaaleeyey uu tagana galmadaas maxay noqonaysa xalaal bay noqonaysa waana isla ficil hadduu zino ku sameeyana maxay noqonaysa xaaraan bay noqonaysa qola kasabka saasay ku macnayeen oo waxay yidhaahdeen waa tilmaanta ficilku yeelanaya ficilku asal ahaan waa abuur ilaah laakiin tilmaanta uu sii yeelanayo ma xalaal baa mise xaaran ayuu addoonku kasbi kula yeegaya taana waa lagala niqaashay oo waxaa la yidhi waxba maydaan soo kordhay ficilkan ilaahay uu abuuray inuu waafaqsan yahay xaqayo inuu khilaafsan yahay ta noocaas waxa weeye mashiicadii addoonku uu lahaa weeye ee ahlusunna waljamaaca ay sheegayeen laakiin macno taa ka xeldheer oo la sugayo waxa weeye meesha mataa la bida qolo kalena way soo dhoweeyeenoo waxay yidhaahdeen kasbi waxaa looga jeedaa waa khasbanya laakiin qaab ikhtiyaar buu leeyahy yacni majbuurun fii suurati mukhtaar xaqiiqatan waa qof khasban uu khasbanya oo jabriyadiiba waafaqay laakiin muuqaalkiis ayaa wuxuu u eeg yahay qof mashiico iyo ikhtiyaar lagu eegi sidaasaana ashaacirada badankoodu ay ku tageen xaqiiqadooduna waxa ay tahay madhabta ashaacirada haddii baabulqadar la eego waxay u janjeeraan dhinaca jabriyada ayay u janjeeraan kasbigaasina ninkii tilmaamaya masaa-isha aan la fahmayn waa kii lahaa mima yuqaalu walaa xaqiiqata taxtahu macquulatun tadnuu ila alafhaami alkasbu cinda alashcari waalxaalu cinda albahshami wa tufratu nadaam waxyaabaha la sheego ee aan xaqiiqada lahayn ee aan la fahmayn waxaa ka mid ah kasbu lashcari kasbiga ashaaciradu ay sheegaan waalxaalu cinda albahshami abi haashim aljubbaa'i axwaasha uu sheego oo waxa uu yidhahdaa xaaladuhu waa kuwa mawjuud oo jooga iyo kuwa macduuma oo maqan iyo kuwa labadaba aan ahayn laa mawjuuda walaa macduuma mawjuuda iyo macduuma waa la fahmay laakiin laa mawjuuda walaa macduuma lama fahmin dabeedna saddexdaa aan la fahmayn ayaa lagu soo daray والبهشمي وطفرة النظار إبراهيم بن سيار النظار وأئمة المعتزلة كاملة بودني سايا كاملة بودني وحاول على مسافات واحد لما يما قرآن شرع دي جيت كان كسو دبت وجيت كان كان دوني سينا يفوش مسافة إنهم مقتي سعانيس من وين يما كمان يسمها أبدا لا يجي هناك سعانيس وحلي سيكون عايزة صوت الجاري يسمها ishkaal baa lagu keeno waxaa laysoo tangaaraysa wuxuu yidhi ina way soconaysa ina inagu arkimayna way boodaysaa bu dufratu nabaab boodadii nabaab baa loo bixiyay iyaduna wax la fahmayna kasbigaa shaaciraduna waxa weeye waa lamid masalada qadarka khulaasadeedu waa intaas intaasaynu ku dhaafaynaa sheikhu wuxuu yihi waliimaanu qowlu billisaan wacamalu bilarkaan wacaqdu biljinaan yaziidu biaaca wayanqusu bilcisyaan يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان والإيمان إيمانك قول وأوراء باللسان عرب كالبوران وعمل عمل وي بالأركان حبنها لغا سمين وعقد وقنتين بالجنان قلبك لغو قنتين الجنان من الجنة والجنة أي لغا كاني والجن والجنين وحاصدني waa shayga qarsoon ee aan muuqanayn wixii qalbiga lagu guntayeyna wax muuqanaya maaha wa caqdun waa mid lagu guntayo biljinaani qalbiga yaziidu wuxuu ku ziyaadaa biaacati ilaahay ateecitaanka la ateecay wayanqusu wuxuu ku nuqsaamaa bilcisyaani macsiyadana waa ku nuqsaama halkan sheikhu wuxuu ka gelayaa masale muhima waa mas'alatu liimaan aliimaan muxuu yahay ayaa halkan laga gelaya iimaankuna masalada ku saabsan waa masale aad iyo aad u muhima waa usuulu alislaam ama usuulu liimaan ama usuulu ahli sunnati waljamaca ayay ka mid tahay waa usuusha waaweyn ee ahlu sunna waljamaca muctaqadkooda uu ku dhisan yahay ahmiyadiisa waxaa kusii tusaya waa masaladii ugu horeysay ee ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay ku kala tagto oo ay isku khilaafaan waa ogsoontihiin awalu aa'ifa kooxdii ugu horeysay ee ummaddan ku soo baxda waa caqiidada loo yaqaano maada alkhawaarij nimanka khawaarijta la yidhaahdo caqiidadooda wey waxa ay ku lumeeneen asaaska u ahaana waa baabka baabuliimaan baabka noocaas ayay ku lumeen baabkanna usuushiisa waxaa ka mid ah musama aliimaan iimaanku muxuu yahay maxaa lagu qeexayaa xaqiiqadiisu maxay tahay waa waxyaabaha lagu kala tegay baabkan haddii la jiro ee loo baahan yahay in la fahmo waxyaabaha muhimka ah ee baabkani uu ku salaysan yahay waxaa ka mid ah taa wixii ka dhalanay oo iimaanka waxaa ka dhalanaya xaqiiqadiisa haddii la sugo oo la macneeyo waxyaabaha ka dhalanaya waxaa ka mid ah alasmaa' waalaxkaam magacyadii iyo magacyada xukumyadii ka dhalanaya almasaa'il alasmaa' waalaxkaam yacni magacyadii in ciddii iimaanka laga helay in la yidhaahdo waa mu'min waa muslim waa muxsin waa muiic magacyada noocaasay marta ciddii laga waayeyna in la yidhaahdo waa kaafir waa munaafiq waa faasiq waa caasi iyo wixii lamid waa magacyo magacyada axkaamta ka dhalanay oo haddii waxa weeye la yidhaahdo waa mu'min waa muslim axkaam baa ka dhalanaysa haddii la yidhahdo waa kaafir waa munaafiq axkaam baa ka dhalanaysa haddii la yidhahdo waa faasiq waa caasi axkaam baa ka dhalanaysa masaladaasina waxay ku dhisan tahay taxqiiqa la taxqiijinaya iimaanka waxaa kaloo soo gelaya masalatu ziyaadati waalnuqsaan oo iyaduna asal muhima ah iimaanku inuu ziyaadayo inuu nuqsaan ma la sugaya mise waa la diiday iyaduna waa masale muhima sheikhu wuxuu inoo sheegay masalada koowaad oo ah iimaanku qeexidiisu maxay tahay waa waa wixii saddexdaa shay laga helo qowlun billisaan wa camalun bilarkaan wa caqdun بالجنان أما بالقلب كاسا وحا ليلة لا إيمان بل ليلة إذن إيمانكم انت سككوري ووحد نعلى قسمي ووحد لغوها الله وراها ووحد قلبك لغا كنت انت صدم با إيمانا marka sida loo qeexayana waa iimaanka oo dhan wey iimaanka oo dhan ayaa looga jeeda masalada labaad buu sheikhu tilmaamay intaynan taa dhaafin qeexid labaad bay ahlusunna waljamaaca ku qeexaan oo kaa ka kooban in la yidhaahdo aliimaanu qowlun wa camal sida imaamu albukhaari uu tilmaamay ee uu yidhi kun shiikh ayaan waxaan ka soo gaadhay iyagoo leh aliimaanu qowlun wa camal iimaanku waa qowl iyo camal mid baa meesha ka baxay qowlun wa camal maxaa ka baxay qowlki miyaad noqonay qalbigii baa meesha ka baxay laakiin waxaa loo celinayaa kuwanaa loo celinaya aliimaanu qowlun wa camal qowlun waxaa soo gudagelaya qowlu lqalbi ictiqaadkii qalbiga iyo iyo qowl lisaan ayaa soo gelay qowl lisaankaa soo gelay camalkiina waxaa soo gudagelaya camal lqalbi wa camal ljawaarix xubnaha acmaashi laga samaynayay iyo camalkii qalbiga hada soo gudagelaya ayib qowl lqalbi iyo camal lqalbi maxay ku kala duwan yihin ma ii sheegi qalbiga qowlkiisa iyo qalbiga camalkiisa mal kala fahmay qowl lqalbi waa aslu lictiqaad waa rumaynta la rumaynayo kaasi waa qowl baa lagu magacaabay camalkuna waa wixii ka ziyaada ah acmaasha qalbiga ka dhacda waa ogtima badan kuwo wanaagsan iyo kuwo xunba waa in waa saas wey isna maxad buu ku tusaaleeya adna ikhlaas jazaaka allahu khayr wa iyaakuma ikhlaas maxabada acmaashii kale ama waajib ha noqoto ama sunno ha noqoto acmaalulquluubkao dhan ba soo gudana labada qeexidna way isu tegeysa qeexiddaas ahlusunna waljamaaca ayaa qaba qolada dawaa'ifta ahlulbidac waa ku khilaafeen aqwaal badanna waa leeyi aqwaasha ugu caansan waxaa ka mid ah nimanka loo yaqaano murji'at lfuqahaa abi xaniife iyo maaturiyadedii ka dambaysay iyagu waxay yidhaahdeen iimaanku waa laba keliya camalkiiba meesha ka saareen waa qowlun billisaan iyo wa ictiqaadun bilqalb labadaas haddii qofka laga helo iimaankii waa laga helay bay leeyihi laakiin acmaashii xubnaha laga samaynay iimaanka kama mid aha layahay iyagoo daliishanaya ina aladiina aamanuu wa camiluu saalixaat iimaankiina waa la sheeg camalu saalixaatna waa camilu saalixaat cadfiga in laysku cadfaana wuxuu kutusayaa inay kala duwan yihiin oo camal hadduu soo gudageli lahaa iimaanka dee iimaanka unbaa la sheegila camalkuna uu ka mid noqon laha maadaama laysku cadfay inay kala duwan tahay bayna tusaysaa bayla sidaasay ku tageen oo waxay yidhahdeen iimaanku macnaha lugawigaana way eegeen oo iimaanku waa rumayn iyo tasdiiq bay yidhaahdeen acmaashuna zaa'id bay ku tahay sidaa ogeed waxay yidhaahdeen acmaashu iimaanka soo gudageli mayso waa murji'atu lfuqahaa saas iyagu ku tahay waana murji'ada qaybahooda kala duwan ee ilaa labiyo tobanka la gaadhsiiyo waa qolada ugu dhow ahlusunna waljamaaca waayo xaggii axkaamta haddii la eego wax badan ahlusunna waljamaca kuma khilaafsana khilaaf badani uma dhexeeyo oo waxa weeye qofkii macaasida iyo dunuubta samaynay ama amaash acmaashii jawaarixda ka tegayay inuu ciqaab mutaysanayo ama acmaasha uu samaynayo wanaag ku mutaysanayo way sugayeen laakiin inay iimaan tahay bay diidayeen oo maxay ku magacaabayan albiru wataqwa bay ku magacaabayan waa samafal waa alla ka cabsi bay leeyihin laakiin iimaan ma ah iimaan ma ah qowlka noocaasina waa qowl baatila weeye adiladana waa khilaafsanta waxyaabaay kaga duwan yihiin ahlusunna waljamaca waxaa ka mid ah waayo sida ibnu abilcilm uu sheego iyo culimo kale laga soo naqliyey waxay yidhaahdaan khilaafku waa lafdi ibnu taymiyana majmuuculfataawaha axyaanan uu ilaaqo lafdiga noocaas khilaafku inuu lafdiyo oo ahlu sunnaha iyo murjicat alfuqahaa inaan khilaaf xaqiiqiya aanu u dhaxayn bimacna khilaaf lafdiya ama khilaaf xaqiiqiya waxaa looga jeeda haddii khilaafkii uu wax ka dhasho oo macnayaal uu ka dhasho khilaafka waxaa la yidhahdaa xaqiiqi haddii uu khilaaf uu yahay aan waxba aanay ka dhalanayn xagga axkaamta maxaa lagu magacaabay lafdi baa lagu magacaabay khilaafkaasi wuxuu noqonaya lafdi laakiin taxqiiqu waxa uu yahay khilaafku inta badan sida haalibkaas ee sheikhulislaam ibnu taymiya uu magan isticmaalo inta badan khilaafku waa lafdi laakiin masaa'il baa lasoo helaya xaqiiqi uu yahay oo lagu kala tegay masaa-ishana waxaa ka mid ah ziyaadat liimaani wa nuqsaan iimaanku inuu ziyaado iyo inuu nuqsaano ma qabaan murji'at lfuqahaa iimaanku inuu ziyaado iyo inuu nuqsaano waxa weeye ma qabaan alistinaau fi liimaan baa ka mid a agtooda muxaram buu ka yahay oo qofku inuu yidhaahdo ana mu'minun in shaa allah ma ogola agtooda kama banaano laakiin ahlusunna waljamaca agtooda waa ka banaanta masaa'il noocaasa ayaa waxa weeye ku dhismay qoladaas intaasay ku tageen qolo kale waxay yidhaahdeen aliimaan waa qowlun bilisaan faqad carabka qofku hadduu ka yidhaahdo laa ilaaha ila allah ama ashhadu an laa ilaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu llah qowlun bilisaan baa iimaana qalbiga gaalnimaba ha ku haysto acmaashii xubnaha laga samaynayna ma soo gudagelayso qoladaasina waa karaamiyada nimanka loo yaqaano sidaa awgeed waxaa ka dhalanaya nimanka munaafiqiinta ah ee hoosta gaalnimada ku hay afkana islaamnimo ka sheeganay inay mu'miniin yihiin ayaa ka dhalanaysa laakiin taa macnaheedu ma aha sida dadka qaar ay u fahmaan in munaafiqiinta gaalnimada hoosta ku hay maalinta qiyaame inay jannada gelayaan oo mu'miniin yihiin kama wadan taa ahlu sunna waljamaca way ku waafaqsan yihin oo ciqaab inay mudanayaan maalinta qiyaame gaalnimadoodaana ay ku mudanayaan way sugayaan laakiin waxay leeyihin adduunyada inta la joogo waxaa lagu magacaabayaa mu'min inuu yahay magaca iimaanka ayaa lagu magacaabaya bay aqwaal kalena ahlulbidacu waa kaleeyihiin waxba kusii fogaan mayno laakiin muctaqadka ahlusunna waljamaaca waxa uu yahay iimaanku saddexdaa inuu ka kooban yahay qowlun wa camalun wa ictiqaad saddexdaasoo isu tegay ayaa waxaa la yidhahdaa iimaan baa la yidhahda waxaa kaloo muhima oo shiiku tilmaamay yaziidu wayanqus iimaanku waa ziyaada waana nuqsaana masaladaasina waa masale muhima ahlu sunna waljamaca ay qabaan iimaanku inuu ziyaado oo shiikhu adiladiisii wax ka mid ah uu inoo tilmaami doono waana nuqsaama oo waxa weeye naqsina waa ku yimaada waxaanaynu ogsoonnahay caqliga haddii aynu eegno wax kastoo aqbalay inuu ziyaado wuxuu aqbalaya inuu nuqsaano shaygu hadduu aqbalay halkii uu joogay inuu ka dhaqaaq oo uu ka saro noqdo hoosna waa uga dhacaya waa shay musallama ziyaadadana adilo badan baad tilmaamaysa waxa weeye zaadathum iimaana waaladiina اhtadow zaadahum hudan waaataahum taqwaahum fazaadathum iimaana liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim adilo aad iyo aad u badan ayaa tilmaamaysa iimaanku inuu ziyaado inuu nuqsaamana adiladeedu ma badna laakiin daliilka aynu soo sheegnay baa ku cad oo wixii ziyaado loo sheegay nuqsaanna waa aqbalay oo waxa kaaga filan shaygii iimaankii hadduu meel joogay oo ziyaado uu aqbalo meeshii uu dhaafay meeshaa markaynu u eegno halkii uu joogay halkii uu joogay maxay noqonaysa nuqsaan bay noqonaysa nuqsaan bay noqonaysa waxaa kaloo u daliila xadiidkii abi saciid ee saxiixaynka ku sugnaa nebigu uri calayhi salaatu wasalaam ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن من ناقصات عقل ودين بل دين تند وإيمانك الدين وإيمانك الدين لأن الدين تند نقصامي سمينا أرى إيمانك وقول وعمل عمل في حمنا الذي سمينا عبادته يا اعتقاد انت صدم با إيمانك سو إيمانك مينا سو شيء dumarkii marka la leeyahay waxaa nuqsaamaya diintooda diintii la sheegayna salaadii bay ah salaadii iyo soomkii bay ah wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum salaatakum wuxuu daliil u yahay iimaanku inuu nuqsaamayo daliil buu yahay إذا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولو بعض أهل العلم أي لهذان وحد في عم لهذان إن لغو قاصده يزيد بالطاعة يزيد وينقص يزيد وزيادة إيمانك وينقص ونقصانك وأيضا لفظك نوعا وحا لغا يابا إن لو فهمه أعماش الجوارح لو كلية إنه كل زيادة أما كل نقصان يزيد بالطاعة waxa laga yaabaa in loo fahmo taacaad xubnaha laga samaynayo inuu ku ziyaado noqonayo macsiyada iyo dunuubta la samaynayana uu ku nuqsaamay waxaana la ogyahay iimaanku taasoo keliya kuma ziyaado kumana nuqsaamo acmaashii qalbiga ahayd ama iimaanka laf ahaantiisu waa ziyaada waana nuqsaam iyadoo aan la eegin taacaad xubnaha laga samaynayo ama macaasida xubnaha laga samaynayo iyadoo aan la eegin ayaa iimaanka qalbiga ku qumaya laftigiisa ayaa kala xoog badan waa ogsoontiin iimaanka laguma sinna walidalika watay saxaabadu yidhaahdeen maa sabaqakum abu bakrin bikatiiri salaatin walaa siyaam walaakin bishayin waqara fii qalbi abu bakar saxaabada kuma dhaafin salaad badan iyo soon badan kuma dhaafin laakiin wuxuu ku dhaafay bishayin waqara fii qalbi qalbigiisa maxaa jira إيمان إيمان كيسا أي حبنا سبعض الأحاديث نايت الماميسو إيمان كيسا إيمان كومده دي لغم ميزانه إيمان كيسا أي كأول بنا وإيمان كي يدو أن لوجد بن طاعات يا معاصم سواء وأولانا ولو وحى إيمان كزيادة أي قلبك كدعية لفتي سوى طاعة ما وطاعة لكن انت بران سيدا غالب فأه مركل ليه يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أما معاصلة وحلو فهميا أعماش الجوارح دا أي سود الدليل ستبع أهل العلم وحي لي وحسي عن إلا إطلاق ولا إله يزيد وينقص وزيادة وانا نقصانا وحي كم انتهي أصول شيء إيمان كاي كم انتهي أدلة الشيخ التلمان وحكم إذا قال الله تعالى إلهي وحاولي وما أمروا لما أمري إلا ليعبدوا الله إلهي إن يعابدان مويان مخلصين حاليين كوا أكري إليا له إله الدين دين حنفاء حاليين كوا كري لنيا شركيا يوحوي باطل ويقيم الصلاة يصلاة إني أوغا ويؤتوا الزكاة زكاة أي بحياة وذلك كاسنة دين القيمة أي دين الملة القيمة دين تي توصني ويا فجعل وخير عبادة الله إله عابد لا عابدين يوا إخلاص القلب قلبك إخلاص كيس يوا إقام الصلاة صلاة أوجد يوا إيتاء الزكاة زكاة بحنتة وحا وخير كله دمانت من الدين دين تا يخير إن الدين تكملته وذلك الدين القيم أيالي دين تنا إن إيمان تايواتين وهذا سوى الشيء دين تو يا إيمانكو إن يسكمديهن واتين سوى المام وقال صلى الله عليه وسلم وحوله الإيمان إيمانك بضع وسبعون شعبة ضوء يتضباطا قبل أعلاها وحوه سرية شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها وحوه سي إماضة الأذى لبكي إن لغدوه ولغل يحييه عن الطريق وطره فجعل وخير القول قولك وأه أعلاها لا إله إلا الله إيا والعمل عملك من الإيمان إيمان بالغدوه وقال تعالى أدلة الشيخ وحود للشني إيمانك إنه يهي قول يا عمل يا اعتقاد انت بينك كورين وقال تعالى إلهي وحك لوي فزادتهم وأزياد سياياتك إيمانا إيمان بأزياد وقال ليزدادوا إيمانا في أي إيمان أزياد سدا هل كان وحل قلت المامية إيمانك إنه زيادة أي الله وضع آيات أي تلمامية زيادة الإيمان بالدلوت وقال صلى الله عليه وسلم وحاول يخرج من النار نار وحكس وبحية حديث هنا بخاري ومسلم بكسوين من أحد ما كسر بحية قال يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وفي قلبه قلبه سيكسو غنته مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان لودي عسى وحلاك واسكو معنى وحب واسكو دودويهين ووحا وير اي وحلقو ميزانه انت وير اي وحلقو ميزانه وحلق oo qalbigiisa iimaani ay ku sugan tahay ayaa waxa weeye naarta ka soo baxay yacni inta ugu yar ee iimaan qofka ay qalbigiisa ku sugan tahay naarta waa ka soo baxaya yacni waa qof mu'mina iimaankaas ayuu naarta kaga soo baxayaa macaasidiisaba ciqaabka ah ku mutaysto oo ha lagu soo cadaabo fajacalahu waxa uu ka yeelay mutafaadilan mid kala badan buu ka yeelay yani waxaa la sheegay iimaankii inuu kala badan yahay oo xaaladiisii ugu hooseysay baa la sheegay axwaal kalena waa laga fahmaya oo taa ka sii badan xadiikaasina wuxuu isaguna daliil u yahay iimaanku inuu nuqsaamayo oo ilaa uu ka gaadhayo qofkii inay ku hadhayso wax dhuudhica salleed ilaa ay qalbigiisa ku hadhayso oo iimaana inuu iimaankiisu gaadhaya halka uu naqsiga ka gaadhay xagga kamaalkuna isaguna waxa weeye xaaj yeelan maayo adiladaas o dhan waxay tilmaamaysaa iimaanku inuu ziyaado iyo inuu nuqsaamo labadaba ayay waxa weeye tilmaamaysaa waxaynu kusoo gabagabeyneynaa iimaanku waxay kaloo culimmadu ay u qaybiyaan inuu u qaybsamo saddex xaaladood iyadoo la eegayo laga eegayo xagga inta aslul iimaanka ah ee lagaga badbaadayo gaalnimada lagaga badbaadayo iyo inta dhammaystirankiisa ah taasina waa muhim oo axkaam aada iyo aada u badan baa ku dhismaysa fahamka taa la fahmay waxay u qaybsamaysaa saddex qaybood waa aslu liimaan iyo kamaalu liimaani alwaajib iyo kamaalu liimaani almustaxab aslu liimaan iimaanka asalkiisa gundhigiisa waa inta qofka looga baahan yahay haddii intaa khalal ka gala qofka ama ay wax ka dhinaadaan qofku uu ku gaalooba waa inta udhaxaysa gaalnimada iyo iimaanka inta udhaxaysa waxaana soo gelaya wax kasta ama qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo ama ictiqaad ha noqdo wax kasta oo nusuustu ay ku sheegtay in diinta islaamka lagaga baxayo lagu gaalooday ayaa soo gudagelay sidaa ogeyd haddii la yidhaahdo salaaddii waa lagu gaaloobaya sida bacdu ahlicilmi ay yidhaahdaan salaada tukashada la tukanaya waa camalu ljawaarix sooma qoladaasi aslul iimaankay gudagelinaya oo qofkii salaada ka taga waa hansig uga taga hadduu juxuud uga taga waa mutafaq waa la isku waafaqsay waa hansig uga taga inuu gaaloobayo ayay qabaan idan qolada sidaa ku tegaysa markaynu salaada ka hadalno waa calaa sabiili lmithaal waa tusaale waxay leeyihin salaada in lala yimaado waa aslu liimaan iimaanka asalkiisii wey ninka ka tagaa waa gaaloobay kaasi waa aslu liimaan kamaaluhu lwaajib isaguna waxa uu yahay qofkii iimaanka asalkiisa sugay ee bimacnaa gaalnimada ka badbaaday laakiin waajibaadkii la yimi muxaramaadkiina iska ilaaliyey qofka noocaasa waxaynu leenahay kamaalkii waajibkaha baa laga helay taa macnaheedu waa ma yani qofka noocaasi ciqaab mutaysan maayo wax ciqaaba mutaysan maayo ama taxta almashiica noqon maayo kamaal waajib baa laga helay xaaladda saddexaad waa qofkii inuu aslu liimaankii la yimaado oo bimacnaa gaalnimadii uu ka badbaado kamaalu waajibna uu la yimaado oo waajibaadkii uu ka soo baxo macaasidii iyo muxaramaadkiina iska ilaaliyo kaasina kamaalulwaajibkii ah hadduu la yimaado oo uu sii dhaafo oo sunnayaasha uu la yimaado waxyaabaha sunnayaasha ah makruuhaadkana uu iska ilaaliyo waxyaabaha aan lagu dambaabayn laakiin sharcigu uu inaga nahiyey ee laga haboon yahay ee aan wanaagsanayn iska ilaaliya qofka noocaasina wuxuu noqonayaa qof la yimi kamaalkii mustaxabka ah wuxuuna noqonayaa min asaabiqiina almuqarabiin dadka ilaahay agtiisa u dheereeyey ee ilaahay agtiisa laga dhoweeyey ayuu noqonaya waa saddexdaa xaal ilaahayna uu ku kulmiyey qowluhu tacaala uma awrafna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum ظaalimun linafsi waminhum muqtasid ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله طبعا laba xaalo ayaa halkaa lagu sheegay axwaashii hadda aynu sheegayno waxaa ka baxaya aayaddaas asluliimaanka dadka aayaddaa lagu sheegay asluliimaankii waa laga wada helay dhammaantood laakiin waxay u qaybsameen dad waxa weeye asluliimaankii inta laga helay kamaalkii waajibka ahaa la yimi kamaalkii mustaxabka ahaana la yimi wa minhum saabiqun bilkhayraati biidni illah ومنهم مقتصدنا وكي واجبات كلي محرمات كنيسة إلهي ونحن حصل ومنهم ظالم لنفسه هنا وانك أصل الإيمان كان لغاها لي لكن لغواي كماله الواجب كمال كيسي واجب كاها لغواي إما إن بعض الواجبات كتغي أما بعض المحرمات إن الكبعي كاسي ظالم لنفسه لكن maadaama asluliimaankii dhammaantood laga wada helay ilaahay wuxuu sheegay aayadda ku xigta jannaatu cadnin yadkuluunaha yadkuluunaha waa waawi jamaaca sooma bacdu ahli cilmi waxay yidhahdaan hadihi akla alwaawaat wawyooyinka waawljamaacaha ah kuwa ugu qaalisan waayo saddexdii kooxoodba waxaa la yidhi yadkuluunaha jannadii waa wada gelaya qaabkay u galaan ha kala duwanaan laakiin waa wada gelaya meeshay doonaanna haka degaan haka degeen taasina waa masale muhima masalada ku saabsan asluliimaanka maxaa soo gelaya oo ah nawaaqid aliimaan ama waxyaabaha lagu gaaloobayo ama iimaanka waxaa burinaya waa mas'ala tawiilatu zayd u baahan majaalis khaasa in sha allahu tacaala majaalista bay iska noqonaysaa halkaasaynu ku koobina wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed وعلى آله وصحبه وسلم